aan ku horeyna ee ku dhowaad sagaal kun oo qoys ayaa ku barakacay fatahaado ku dhiftay magaalada beledweyne iyo deegaano ku xeeran daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayay gobolka hiiraan iyo qeybo ka tirsan dalka ethoobiya ayaa barakiciyey kumanaan qoys oo ku noolaa xaafadaha magaalada beledweyne warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena gobolka hiiraan dadka ugu badan ee magaalada ka barakacay ayaa waxay isugu tageen deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow ayaa waxa uu sheegay in boqolkiiba soddon dadka magaalada beledweyne ay guryahooda ka barakaceen dadku waxay ka soo barakaceen laga bilaabo magaalada beledweyne ilaa iyo dhanka waqooyi oo idil tuulooyinka dhanka waqooyi magaalada beledweyne ka dega ee webiga saaran dhammaantood waa laga soo barakacay waxaan u tagnay haddee dad meesha ay deganaayeen inta biyo uga soo baxa aan waxay sitaan aan la arag oo geed hoostiisa ilmihii daadiyey roob ku kor socdo masquul aan lahayn biyo aan lahayn wax la cuno aan lahayn wax la cabo aan lahayn wax la hugsado aan lahayn waxayna ku bara waxay ku ku barabaxeen si ay biyaha naftooda iyo uga badbaadiyaan taagaga u dhow webiga dhinaciisa magaalada beledweyne xaafadaha laga barakacay waxaa ugu maaragtay ugu daran dhammaan xaafadda ku timbo xaafadda raadarka xaafadda holdaag dhinaca siliga ee amerikaanka buundaweyn ee xaafadda suuq xoolaha iyo kawaanka iyo idow xaggiisa dhinaca ambacaddada oo kuligii waraabalo oo gadaal ugu soo celiyey marka xaafad magaalada beledweyne ka nabad gashay ma jirto tirada qoysaska ilaa iyo sagaal kun oo qoysaan hadeertaan qiimayntii aan isku keennay iyo uruurintii iyo xogtii saasaan hadda qiyaasaynaa dahabo daahiye cabdulle waxay ka mid tahay dadka ku go-doonsan xaafadda xawataako waxay sheegtay in dhammaan dadkii xaafadda la deganaa ay ka barakaceen fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle dad tiro yar oo ku haray xaafaddana ay tabarta u diiday inay barakacaan waxay ka baxeen biyaha aas farada badanne oo intaba aad ka arkaysid oo maxaanku islooda dhinac baa naga jooga hadda ay ka baxeen dadku annaguna waaba ka bixi weyno dhaqaala daraa iska diida haday rabto marka biyaha goormay xaafadda kusoo bilowdeen oo dadka inay barakacaan ay bilaabatay dadka xaafadaha madmamaaya maray barakacday xaafadda kutii baliiraa laba asbuuc ka hor ay barakaceen xaafaddan dhagax jibis laakiin asbuucan ay barakaceen marka dadka xaafadda ka barakacay maxaa ku qiyaas kartaa tiradooda boqolkiiba intay gaaraya boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ka barakaceen waa la barakacay waxay aadeen ceer jaalle buundo aroos iyo ceel gaal marka biyahan dadka xaafadda barakiciyey iyo xaafadaha kale ma laga hortegi kari maya maya biyaha biyo laga hortegi kara maahan biyo ilaahay wato muujid waa biyahan biyo ilaahay wato waayo oo xareed iyo webi isugu darsan waa biyahan wallaahi cabsi waa jirta laakiin tawakaltu alallah tawakaltu alallah ilaahay baan kala saaranay wax dhiba ilaahay ka rajayn mayno maxaa laga baqaya waxaa laga baqaa biyaha waa ka baqaynaa baal ka soo baxa waa ka baqaynaa wax kaatira waa ka baqaynaa oo guryaha loogu soo gala waa ka baqaynaa marka biyo hadda inta xaafadda geesaheeda aan ku arkeen wax ka badan hadday yimaadaan maxaa idin qorshaysan wallaahi waxaa noo qorshaysan hadda kadib ma bixi karna soo maahan dhabbaan weyn waa soo martayna umalayna dhagax jibis dhexda iyo ku dhawaadkeeda jimaraana leegu yira baryahan ma tegin webigeena waaba kano waxaa la mari kara maahan waxaa noo qorshaysan inaan geedaa fulo meelaa burcada meelaasa burcad naga jirta xaggaa burooyinkaas aan tagno haddii ilaahay qadarti isku dhacdo inay nagu soo fatahaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi sufurow ayaa waxa uu sheegay in khatarta fatahaadda laga cabsi qabo inay sii kororto maadaama roobab mihigaan ah oo maalmihii ugu dambeeyey ka da-ay dalka ethoobiya biyo kasoo rogmaday ay kusoo fool leeyihiin magaalada beledweyne haddii afar qoys iyo shan qoys oo masiiba ku dhacday maa waa magaalo dhan oo maaragtay in insha allahu barakacday ilaahay baa maaragtay badbaadi kare laakiin wax anaga gaara oo aan qaban karna ama aan u haynaa ma jiraan fatahaadii dhinaca etoobiya waa nagu soo socotaa taasi way soo dhaaftay burdhiinle iyo deefo iyo hadda waxay soo maraysaa bacaad meesha la yihahda soo maraysaa biyahan haddana barakiciyey ee noo xoog dhama noo xoog sheegtay ee magaaladii boqolkiiba maaragtay soddon iyo shan laga baxay waa biyihii xareedda ahaa roobkii da-ay iyo webigoo buxaas la keeneele waadiyaashaa nagu soo rogay hadee tan hadeertaan magaalada naga saartay waa xareeddii waa laba sano ka hor ay ahayd markii dadka magaalada beledweyne ay guryahooda uga barakaceen fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle iyadoo sanad kadibna magaaladu ay noqotay mid biyo la-aan ah kadib markii webiga shabeelle wax biyo ah laga waayey xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne